بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo labaad min suurati almaa'ida qaala allahu tacaala walaqad akhada allahu miihaaqa bani israa'iila wabacadnaa minhum ithnay cashara naqiibaa aayaadkan munaasabada ay la leeyihiin aayaadkii ka horreeyey waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu sheegay addoommadiisa waxa uu u jireeyey suuraddan dhexdeeda oo uu inoo ku sheegay ee axkaam ah ay ugu weynayd oo ugu weynan badnayd xalaashoo la caddeeyo iyo waxyaalaha la yska xarimay oo la caddeeyey halkan waxaa la sheegayaa ilaahay sheegayaa nicmadiisa ilaahay ugu nicmeeyey addoommadiisa wanaagsan hanuunin islaamnimada uu ku hanuuniyey iyo dhibaatooyinka ilaahay uu ka dafciyey waxaa kaloo la tilmaamayaa oo laynoo sheegayaa ilaahay sidau nicmo waaweyn u siiyey qoladii ahlu kitaabka ahaa yahuud iyo nasaaro sidii ballan adag looga qaaday laakiin ay ballankii buriyeen markay buriyeenna ilaahay laasimiyey cadaawad iyo collaytan ilaa yowmi alqiyaama isdiidan yihiin intaa ka bacdi baa misna waxaa loogu yeerayaa labadii kooxoodba inay hanuunaan nuurul qur-aanka ku hanuunaan shareecada ay qabsadaan rumeeyaan khaatamulmursaliin nebiyaasha nebiga lagu khatimay calayhi salaatu wasalaam qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow waxaa laynoo tilmaamayaa nidihii macnaha u wanaagsanaa ee layskugu dhawaaqo baa ilaahay inoo ku nidaynaya inoo ku dhawaaqaya maca atacdiimi waatashriif yaa ayuha aladiina aamanuu walaqad akhada allahu miihaaqa bani israa'iil kaaska bilaabanaysa walaqad xaqiiqee akhada allaahu ilaahay wuu qaaday miihaaqa banii israa'iila bani israa'iil israa'iil awlaaddiisii wiilashiisii durriyaddiisii miihaaqoodii baa ilaahay qaaday cahdigoodii dhaarta lagu adkeeyey kaas baa ilaahay qaaday walaqad xaqiiqe akhada allaahu ilaahay waa qaaday miihaaqa bani israa'iil israa'iil waxa weeyaan naynaasii nebiyullaahi yacquub isagaa israa'iil la yidhaahdaa kuwii marka ka farcamay kuway labiyo tobankii wiil oo farcamay oo mid kastaaba daa'ifo dhan iyo qabiil dhan uu noqday dadkii ka farcamay wey wa bacadnaa waa dirna usluubkii misna iltifaat baa hadalka galayo waxa weeyaan siiqadii hore oo akhada allaahu banii israa'iil miihaaqa banii israa'iil waa laga bedelay ayib wa bacana qaybadii haddii laga bedelay wabacadnaa baa ilaah yidhi annagaa dirnay minhum xaggooda inay cashara laba-iyo toban naqiiba ee nabadoon laba-iyo toban oday ayaannu ka soo saarnay wabacadnaa waan dirnay waxa weeyaan nebiyullaahi muusa waxaa la amray inuu laba-iyo toban nin oo mas-uuliyiin oo nuqabo ah ou ka soo qabto reerahan reer bani israa'iil naqiibka waxaa la yidhahdaa kabiirulqowm qoomka kan u weyn oo arrimahooda maamulaha albaabka laga galo oo lagala hadlo wey sibdi kasta ama jifi kastana naqiib ayay lahaayeen oo qoomkiisa dee dadka iyaga lala wada hadli mayee dadkan baa loola hadlayaa mas-uuliyiinta u ah oo ay maaragtay nuqabada iyo odayaasha u ah naqiibkaas baa mid kasta jifidiisa waxaa la dhahayaa in macnaha ballankii iyo cahdigii oofintiisii lagala hadlayo qoyskaas inay oofiyaan waxaa la tilmaamayaa markii reer bani israa'iil meesha masar la yidhaahdo ay ku sugnaadeen intii la halaagay fircoon ka bacdi markii hore reer bani israa'iil waa yadii la dhibaatayn jiray dhibaatadaas ka hor markii nebiyullaahi yuusuf oo ina nebiyullaahi yacquub ah iyo nebi yuusuf iyo walaalihii wax dhex mareen oo dhibaatada badan ay soo gaadhay oo nebi yuusuf markii dambe masar madax ka noqday oo maaliyadda loo dhiibay reerkii iyo waalidkii iyo wiilashii oo dhan waa iyagii yimaadeen min bacdi an nazaqa shaydaanu baynii wa bayna ikhwatii ya halkaa markay yimaadeen reer bani israa'iil halkaa iyo masar waayay ku tarmay waxaa misna yimid nabiyullaahi muusa la soo dira nabiyullaahi muuse markaa la soo dirayo waa marka fircoon dhibaatada badan marinaya reer bani israa'iil deedna fircoon iyo qibdiyiintii iyo wixii raacay waa iyagii nebi muuse diiday oo ka gaaloobay oo waa iyadii la halaagay markaan dambe oo nebi muuse uu joogo fircoon iyo kuwii la socdayna la halaagay baa waxaa la yidhi reer bani israa'iilow socda waxaad tegaysaan meesha la yidhaahdo magaalo ariixaa la dhihi jiray oo shaam ku taal oo kancaaniyiintu awal degi jireen magaaladaa tagaa la yidhi marka nabadoonno iyo odayaal baa qoys kasta laga soo qabtay wa bacanaa minhum inay cashara naqiiba waxaannu ka soo qabannay laba-iyo toban oday ayaannu ka soo qabannay mid kastaaba qolow mas-uul u yahay oo oday u yahay oo loo hadalka loo marinayaa qoyskiisa nuqabadii waa la keena nuqabadan waxaa la rabaa inay jihaadaan nin kasta iyo qoyskiisa nebi muuse miciisa inay jihaadaan waxaana loo ballan qaaday nasr waxaa la yidhi marka magaaladaas meel qolo jabbaariina degganayd kuwii kancaaniyiinta ah halkaa xog ka keena labaiyo tobankiinu meeshii markay tageen waxay u tageen dad waaweyn oo awood badan oo xoog badan oo hub badan oo bay ku soo arkeen waa soo haybayseen waa ka soo baqeen way soo laabteen waxaana awal lagu yidhi waxaa soo aragtaan uma sheegi kadhaan dadkii aa ka tagteen ballankii bay buriyeen labaiyo tobankii laba mooyaane ilaa jihaad baa la gelayaa mid kasta qoyskiisi markuu la hadlayay wuxuu yidhi waxaan soo arkay wax balaaya ah inaan u babac dhigi karin awooddii ka badatay dad iyo dunyo iyo dumarba ina dhaafayaan haddaan galno dagaalkaa iyo hawshaas labana waa laynoo tilmaami doonaa baddaa ma gelin ilaahay wuxuu yidhi waqaala allah isna waa la bedelo sluubkii ilaahay wuxuu yidhi innii anigu macakum idinka miciinna ayaan ahay naasirkiinna iyo muciinkiinna ayaan ahay kan idiin kaalmaynaya lain aqamtum haddaa oogtaan asalaata salaadda haddaa ogtaan shan arrimood baa la tirinaya wa aataytum aad bixisaan azakaata zakadana aad bixisaan dhaari waxay tahay haddaad salaadda ogtaan zakadana aad dhiibtaan waa salaaddii iyo zakadii wa aamantum aadna rumaysaan birusulihii rusushayda saddex wacasartumuuhum aadna u hiilisaan oo u nusraysaan oo cadowga ka mancidaan wa aqrabtum allaha ilaahayna aad amaahisaan qardan amaaxa sanan wanaagsan waxaa weeyaan waddada khayrka ilaahay raalligelintiisa aad ku bixisaan intaa haddaad samaysaan lawkafiranna tirtireen oo tirtireen cankum xaggiinna waxaan ka tirtirayaa sayi'aatikum sayi'aadkiinni baan ka tirtirayaa dunuubtiinni baan tirtirayaa wey wala udkhilannakum idingeliyeen oo idingeliyeen jannaatin jannooyin jannaadkaasoo tajrii ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda allanhaaru webiyaalay dareerayaan taxta ashjaariha wa qusuuriha qasriyada waaweyn oo jannada ku yaal iyo geedaha halkaa yaalla hoostooda webiyaal baa dareeraya jannaadkaas hoostooda waa jannaadkaa wey waa webiyaashii biyihii iyo caanihii iyo khamradii iyo malabka ahaa ee wanaagsanaa faman kafara qofkii gaalooba bacda daalika intaa ka bacdi minkum xaalow idinka idinka idinka mid yahay faqad xaqiiqe dalla kaasi waa dhumay sawaa'a sabiil waddada teeri toosnayd ayuu kaasi ka dhumay akhdaa adariiqa sawiya waddadii toosnayd buu gafay weeye wadalla dalaalan laa shubhata fiih baadinimo iska cad oo aan wax shubhaa ku jirin ayuu kaasi dhumay wey fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi fabimaa naqdihim fabisababi naqdihim maad waa lisilati watawkiid fabimaa naqdihim fabisababi naqdihim burintoodii sababkeeda miihaaqahum ballankoodii dhaarta lagu adkeeyey ay buriyeen ayaanu lacannaahum lacnadnay iyadoo kalena waa inagii soo marnay sidaa darteed baanu lacnad ku dultuurnay weeyaan lacnad baan dul saarnay lacannaahum waxa weeyaan lacnaddu waa raxmadda ilaahay oo laga dheereeyo sidaa darteed baan lacannaahum lacnadnay raxmadda ilaahay ayaan ka dheeraynay wey lacnad baa ku dhacdo ku taalla wey wajacalnaa waxaan ka yeelnay quluubahum qalbiyadoodana waxaanu ka dhignay arrinta labaad qaasiyatan baan ka dhignay mid qallalan ee jaafiye ah ee aan dabcaynin oo dadku markay macaasida iyo xumayda iyo balaayadaa badsadaan qalbigiibaa engegaya wuxuu ka engegayaa inuuba aqbalo iimaanka ma qaadanayo mawcidada iyo wacdiga iyo wanaagga iyo khayrka iyo tadkirada ma qaadanayo quluubtoodii waxaan ka dhignay qaasiyatan baan ka dhignay mid qaasiya ah oo aan dabca lahayn ee qallafsan yuxarifuuna waxay beddelayaan alkelima kelimka ayay beddelayaan can mawaadicihi ayayna ka beddelayaan mawaadicdiisii iyo meelihii ku yaallay yuxarifuuna xaalay beddelayaan alkelima ama jumla musaanafo yuxarifuuna waxay beddelayaan alkelima kelimkay beddelayaan can mawaadicihi mawaadicdiisii iyo boosaskiisii ayayna ka beddelayaan kitaabkoodii towraad ayay ku taawiilinayaan oo ku fasirayaan sidii uu ahaa si aan ahayn muraadkii laga lahaa muraad aan ahayn bay ku xambaarayaan ilaahay bay waxay ku duldhahayaan waxaan ilaahay dhihin oo waxay dhahayaan sidaan baa ilaahay u jeedaa ama sidaasuu yidhi kalaamka ilaahay oo sidaa loo galayna waa jariimo aad iyo aad u weynan badan weeyaan wanasuu waxay kaloo halmaameen xadan dheef weyn oo mimaa kii xaggi ka ahaaday dukiruu bihi lagu waaniyey wanasuu waxay halmaameen oo ay ka tageen nasuudaas waxay ka tageen oo ay halmaameen xadan dheef weyn weeye tanwiintu oo mimaa kii dukiruu bihi lagu waaniyey wixii la amray towraad lagu amray dheef weyn oo hadday qaataan ay heli lahaayeen oo janno iyo abaalmarin wanaagsan ah taasna way ka tageen ama maahee wixii la amray dheef weyn oo ka miday ka tageenoo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam tilmaamihiisii ayay ka tageen oo diideen inay dadka u caddeeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tasaalu ka zuuli maysid nebi allow tadalicu inaad daalacanaysid oo ku arkaysid calaa khaa'inatin calaa khayaana masder haddii lagu awilo khayaano dusheed minhum iyaga xaggooda khayaano inaad ku daalacanayso ku arkaysid ka zuuli maysid ilaa qaliilan wax yar oo minhum iyaga ka mida mooye nimankaa yahuudda nimanka ahlu kitaabka mar kastaba khayaana ku arkaysaa walaa tasaalu ka zuuli maysid tadalicu inaad ku daalacanaysid oo bimacnaa aad ku arkaysid ay kaaga muuqanayso calaa khaa'inatin khayaano calaa khayaana minhum xaala iyaga xaggooda ka ahaatay ilaa qaliilan wax yar oo minhum iyaga ka mida mooyaane in yar oo kooban oo dadkii islaamaya oo wanaagsan mooyaane ama calaa khaa'inatin taas walaa tasaalu ka zuuli maysid tadalicu calaa khaa'inatin minhum khaa'inadaas inayba macnaha ay tahay sifatun lilkhaa'in oo sida loo dhaho rajulun daaqiyatun taada loogu daro wa raawiyatun lilxadiidi taada loogu daro sidaasoo kale inay tahay oo saa loo geliyey khaa'ina ismki faacil khaa'inkii khaa'ina ee facfu iskaga tag canhum iska cafi canhum xaggooda waxba ha ciqaabin wasfax iskana dhaaf in allaha ilaaha yuxibu mid hawaabiyo jecel weeyaan almuxsiniina kuwa muxsiniinta waxaa lagu nasakhay baa layidhi markii dambe aayaddan aayadda la yidhi aayatu sayf ya iska tag taas iskaga tag faraha ka qaad ha ciqaabin taas markii dambe jihaadkii baa la soo dejiyey kuwii markaa gaalada ah waa lala dagaalamaya muxaarimiinta kuwii kalena jizya laga qaaday kama qaala ljumhuur jumhuur lculamaa sida ay mareen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamin aladiina qaaluu wamin aladiina kuwii xaggooda qaaluu yidhi innaa nasaaraa yidhi nasaaraan nahay akhadnaa yana waan qaadnay miihaaqahum ballankoodii la adkeeyay yahuudda haddii laga soo hadlay kuwii nasaarada ahaana waa kuwan fajaariya majruurkan wamin aladiina taa dambe baa macnaha lagu tacallujinayaayo wamin aladiina qaaluu innaa nasaara waxay ka dhigan tahay wa akhadnaa waan qaadnay miihaaqahum ballankoodii min aladiina kuwii xaggooda qaaluu yidhi innaa nagu nasaaro nasaara ayaa nahay iyagaa yidhi iyagaa sheegtay inay nasaaro yihiin kuwii nasaarada ahaa lama dhihin waa kuwa yidhi iyagaa waxay dhaheen innaa nasaara annagu nasaara nahay bay dheheen wamin aladiina kuwii xaggooda qaaluu yidhi innaa anagu nasaaraa baan nahay akhadnaa waan qaadnay miihaaqahum baan qaadnay naftooday nasaara ku magacaabeen kuwaa ballan baa laga qaadayoo waxaa lagula ballan adag looga qaaday towxiidka ilaahay ilaahay inay waxidaan iyo inay nebi moxamed rumeeyaan calayhi salaatu wasalaam iyagoo nool haddii nebi moxamed soo gaaro inay raacaan oo rumeeyaan fanasuu iyana way halmaameen xadan dheefu weyn oo mimaa kii xaggii ka ahaatay dukiruu bihi lagu waaniyey ama dukiruu bihi umiruu bihi la amray injiil wixii lagu amray oo inay ambiyada rumeeyaana yaa arrinkii isaga ahaa way ka tageen waxay kaloo ka tageen ballankiina waa buriyeen hal nebi ciddii beenisayna ambiyadii ilaahay oo dhan iyadoo beenisay bay la midta qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faaqraynaa waxaanu laasiminay baynahum dhexdooda aqraynaa waan diritaan waxaan laasiminay wey baynahum dhexdooda alcadaawata collaytan iyo walbaqdoo'a isnicid ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinka qiyaamada laga gaaraayo labadaas kooxood qoladaa iyagaa dhexdooda waxaan laasiminay faaqraynaa baynahum waa baynahumta waa kuwe bayna firaqi nasaara nimankaa nasaarada kooxay noqdeen kooxaha dhexdooda waxaan laasiminoo ku dhejinnay aqrayna baynahum alcadaawa waalbaqdaa collaytan yaa iyo isnac ayaan dhexdooda yeelnay ilaa maalinka qiyaamada ibnu kaiirku wuxuu leeyahay walaa yazaaluuna mutabaaqidiin mutacaadiin ka zuuli mayaan inay macnaha iscolayn macnaha isku caraysan yihiin oo iscolaadinayaan oo qaarkood qaarka kale ku gaalnimo xukumaayo qaarkoodna qaarka kale lacnadayo qolo kastana qolada kale waxay u diidaysaa meesha iyadu wax ku caabudda inay soo galaan meelahay wax ku caabudaan qolo kasta firqo kasta firqada kale inay ka timaado iyaguna wax ku caabudaan uma ogolaanayaan meelahay wax ku caabudaan oo kaniisooyinka iyo meelahaas faaqraynaa baynahum alcadaawata walbaqdaaa ilaa yowmi alqiyaama marka waa dhibaatadaas baa dhex taalla ilaa maanta sidaas bay ilaa ilaahay baa yidhi ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinka qiyaamada bay saa ahaanayaan oo colaadaas iyo xasadkaas iyo baqdahaas oo ka dhaxaynaya walidaalika wuxuu leeyahay hadda tafsiirkani ummadaha awoodda badan hadda haysaaye waxaa arkaysaa iyagoo hal meel ka soo wada jeeda oo dee diin diinkaas isku diin ah oo wixii diinta islaamka maaha diinaha kale oo dhan hal diin bay ka dhigan yihiin baa waxaa arkaysaa yatafannan bacduhum fii ihlaaki bacdin qaarkood qaarka kale isagoo tafannun samaynayo doonaya inuu qaar qaarka kale baabi'iyo famin muqtaricin lilqumbulati diriya ilaa muqtaricin waxay soo saarayaan qumbulooyin iyo gantaallo iyo balaayooyin mawaad mudammiro ah oo halaagaysa oo laa yumkin an yatasawara alcaql caqliga uusan suuraysan karaynin waxa ay ka dhalanaya dhibaatadaas min talafin baaliqin wahalaakin shaamil hub balaaye ah oo khatar ah baa isku samayseen iyaga laftooda oo isku hal diinoo baatilana wada haysa isku meelna ka soo jeeda alqumbula alhaydrojiniya iyo kuwa la midka ah ilaahay wuxuu yidhi intaa sharaxaa tilmaamaya innamaa yuriidu allahu ilaahay wuxuu doonayaa an yucadibahum inuu cadaabo faaqraynaa baynahum alcadaawata waalbagda'a ilaa ywmi alqiyaama wasawfa saman dambaa yunabbi'uhum allahu ilaahay waa warrami doonaa bimaa kii kaanu ay ahaan jireen yasnacuuna kuwa sanceeya wixii ay samayn jireen baa ilaahay baa u sheegi doonaa waxay ka dhigan tahay abaalkii waxay samayn jireen ayay la kulmi doonaan waa looga warramaya waxa weeye abaalkii bay helayaan camalkii qabiix ahaa oo xumaa oo ay sameeyeen abaalkiisii ayay ilaahay hagtiisa ka helayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ahlalkitaabi kuwii ahlu kitaabka ahaayow qad xaqiiqee jaa'akum waxaa idiin yimid oo idinsoo gaaray rasuulunaa rasuulkanagii muxamed ah calayhi salaatu wasalaam yubayinu xaaloo caddaynayo nebigu lakum idinka idiin caddaynayo kaiiran wax badan oo mimaa kii xaggii ka ahaaday kuntum idinku ahaan jidheen tukhfuuna kuwa qariya min alkitaabi kitaabka xaggiis ka qariya waxaa idiin yimid nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam xaaloo idiin caddaynayo wax badan oo aad qarin jidheen oo kitaabkiinni ku yaallay oo aad qarin jidheen ayuu idiin caddaynayaayoo nebigu daahirinaya yahuud iyo nasaare labadiiba waa lala hadlayaa ilaa yaa ahlalkitaabi labadiiba hadalkaasaa shamlinaya heelo badan bay qarin jireen waxa weeyaan rumayntii laydin amray labada kitaabba inaad nebi moxamed rumaysaan calayhi salatu wasalaam baa ka mida waxaa ka mida waxyaalahay qarin jireen aayadda la yidhahda aayatu rajmi aayadda qofka zinada galay ee shuruudihii laga helayoo guur hooloo saxiixa soo maray misna gogoldhaaf iyo xumaan sameeyey rag iyo dumar wuxuu doono ha noqday in dhagax lagu rajmiyo taas ayaa iyadana ka mid oo ay qarin jireen kii akhrinayey waa isagii aayadda gacanta saaray wixii ka horreeyeyna akhriyey wixii ka dambeeyeyna akhriyey ee markaa ninkii yaqaanay uu ku yidhi ka qaad halkan gacanta markau ka qaadayna la arkay aayaddiio ku qoran oo la yidhi tani maxay tahay halkan ku taalla ee dheheen annagu rajmi kuma haynay awal dheheen kitaabka iyaga laguma soo dejin kuma qorna aayaddaas waxyaalaha waxaa ka mid ah la caddeeyey qoladii asxaabu sabti ee la masakhay oo dee laga dhigay daayeerada iyo waxaas waxyaalo badanoo ay qarin jireen baa nebigu idiin caddeeyey baynayaaba le calayhi salatu wasalaam wayacfuu nebigu wuxuu iskaga tegaya cafinta waa ka tegid wayacfuu nebigu wuxuu iska cafinaya iskaga tegaya can kaiirin wax tiro badan wax badanna farahu ka qaadaya waxba laydiin caddayn maayo leanna waxaas fadeexadiinna unbaa kusii ziyaaraysa wey keliya wuxuu idiin caddaynayaa waxa xujada cad ay ugu sugan tahay nebiga nebinimadiisa calayhi salaatu wasalaam iyo nebiga sidqigiisa iyo runtiisa waxa markhaantiga u ah oo u markhaanti kacaya amaa haddii wax kasta la sheego waa fadeexadoobi lahaydeen wayacfuu wuu iska cafino wuu iskaga tegayaa can kaiirin wax badan buu iskaga tegayaa weeyaane weliba haddee nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ummiyun annabiyi lummiyi waa nebi ummi ah waxa weeyaan wax qoran ma akhrin jirin waxa weeye wax ma qori jirin sidaasoo ay tahay waxaasoo kitaabkiinni ku qoran oo nebi moxamed uusan soo akhrin yaa buu idiin caddaynaya oo idiin sheegaya maxay tusinaysaa nebiga nebinimadiisa calayhi salaatu wasalaam qad xaqiiqee jaa'akum waxaa idiin yimid min allaahi ilaahay xaggii waxaa idinka yimid nuurun nuur baa idin yimid waa qur-aanka wa kitaabun kitaab baa idin yimid kitaabkaasoo mubiinun cad oo nuurkaas iyo kitaabkuba waa isku meelo waa isla qur-aankii weeyaan qad jaa'akum waxaa idin yimid nuurun baa idin yimid ama nuur baa idin yimid oo nebi maxamed baa idin yimid calayhi salaatu wasalaam wa kitaabun kitaab baa idin yimid kitaabkaasoo mubiinun cad macnaha weeyaan waa nebiguna waa nuur kitaabkuna waa mubiin weeye mid iska bayaanoo cad weeyaan yahdii wuu hanuuninayaa kitaabkaasoo yahdii wuu hanuunin bihi kitaabkaas allaahu ilaahay man buu ku hanuunin ittabaca raacay ridwaanah bihidaas in kitaabka loo celiyo iyo in nebiga loo celiyo calayhi salatu wasalaam iyo in labadaba loo celiyo iyo haddii uu hanuunin bihi kitaabka ama bihi nebiga ama bihi madkuurkaas kitaabka iyo nebigaba allahu ilaahay wuxuu ku hanuuninayaa man duul ittabaca raacay ridwaanahu raalli ahaanshihiisa raacay manta lafdigeedii baa markaan la ilaaliyey ittabaca man duul ittabaca raacay ridwaanahu raacay ridihiisa kan raacay baa ilaahay wuxuu ku hanuuninayaa subula salaami nabadgelyada wadooyinkeeda ilaahay ku hanuuninhayaa qofkii qur-aanka raaca nebi maxamed raaca calayhi salaatu wasalaam wadooyinka badbaadada ayaa ilaahay marsiinaya weeyaan wayukhrijuhum ilaahay wayukhrijuhum ilaahay wuu saari mankiina hadda macnaheedii baa la ilaashay jamac baa la cabira wayukhrijuhum ilaahay wuu saari duulkaas min adulumaati baa ilaahay ka saarayaa mugdiyaasha ila nuuri nuurka intii kaabuuna u saarayaa biidnihi iraadadiisa iyo idankiisuna ilaahay macnaha subxaana wa tacaala mugdiga uga saarayaa nuurkana ugu saarayaa waxa weeyaan dulumaadka jamac baa laga dhigay dulumaadku wadooyinka lagu dhumo iyo wadooyinka baadinimadu waa tiro badan yihiin hanuunkuna waa hal wado sidaa darteed baa nuur kaliya laga cabira mufradkaasaa laga cabira kuwan kalena ulumaat baa laga cabira wayukhrijuhum ilaahay waa saarayaa duulkaa min aulumaati ila nuuri buu saarayaa biidnihi idankiisa iyo iraadadiisa gaalnimadaa laga saaraya nuuruliimaankaa loo saaraya waana biidnihi bitawfiiqihi wa iraadati ilaahay waafajintiisa iyo iraadadiisa wayahdiihim ilaahayna waa hanuuninayaa ilaa siraatin buu ku hanuuninayaa wadda intii ka ah siraadkaasoo mustaqiimin toosan waa diinulislaamka waddada toosan oo aan leexleexadka lahayn oo xaqaay iyaduna diinulislaamka weeyaan taas baa ilaahay ku hanuuninaya wey darsigeenna intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab